soo gudbinta warkan idaacadda star f m waxaa idiin taabageliyey bangiga salaam microfinance waxayna xarun cusub kaaga fureen xarunta b b s moll ee xaafadda islii
kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo midnimo ugu baaqay shacabka laba qof oo ku dhintay shil ka dhacay waddada u dhexaysa nairobi iyo mombasa iyo labaatan kale oo ku dhaawacmay dhanka soomaaliya waxaad maqli doontaan ciidamada xoogga ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgal kula wareegay fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka mudug guddoomiye madaale oo dhagax dhigay dhismaha ama dibudhiska waddo cusub dhankaasi iyo caalamkana waxyaabahaad maqli doontaan waxaa ka mid ah weerarada israa'iil oo lagu soo warramayo in lagu dilay shaqaale ka tirsanaa qaramada midoobay intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo axadda taariikhduna ay tahay labaatan iyo afarta bisha labiy tobnaada disembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka kasta fm codka gobolka waqooyi beri aad naga dhegeysanaysaan aniguo a mawliid maxamed shuuri ayaa warkaidinla socodsiinaya yuusuf gaas ayaa noo farsamaynaya waan idinkaga mahadcelinaya inaad dasheen waqti aad nagu dhegaysataan ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale madaxweynaha dalka william ruuto oo kenyaanka la wadaagay fariintiisa ku aadan xilli fasaxeedka krismas ayaa dadweynaha ku booriyey inay ku dadaalaan midnimada iyo wadajirka waxa uu muwaadiniinta ka codsaday inay xilligan gacanta u fidiyaan oo ay caawiyaan qaybaha liita ee bulshada madaxweyne ruuto ayaa qaranka u rajeeyey sannad cusub oo barwaaqo ah marwada koowaad ee dalka rachel ruuto ayaa dhankeeda kenyaanka ugu baaqday inay muujiyaan dhabar adayga ka dhan ah xaaladaha adag ee ay wajahayaan jimciya ay ahayd markii uu qoyska koowaad hadiyado guddoonsiiyey boqolaal qof oo ka mid ah shacabka ismaamulka waasingisho dadkan ayaa la siiyey cuntooyin ay ka mid yihiin burka bariiska iyo saliidda cunnada lagu karsado adeegga qaran ee booliiska n p s ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in la xaqiijiyey dhimashada laba ruux kadib shil ka dhacay waddada weyn ee isku xirta ismaamulada nairobi iyo mombasa gaar ahaan magaalada taaruhu oo hoos tagta ismaamulka kwale shilka ayaa u dhexeeyey mid ka mid ah basaska shirkadda maasha power iyo baabuur ah nooca mercedes benz booliiska ayaa sheegay in baaritaanada hordhaca ah ay muujinayaan in wadaha baabuurka mercedes benzka uu ku guuldaraystay in uu isticmaalo dhanka waddada ee loogu talagalay taasoo baska ku qasabtay in uu waddada ka baxo labaatan qof oo rakaab ah oo ay ka mid yihiin laba carruur ah oo ay soo gaareen dhaawacyo culus ah ayaa la geeyey isbitaalka deegaanka saamburu ee ismaamulka kwale meydadka labada qof ee shilka ku dhintay ayaa la dhigay qaybta meydadka isbitaalka degmada kinango adeegga qaran ee booliiska ayaa gaadiidleyda ku booriyey in ay u hoggaansamaan xeerarka waaxda taraafikada si looga baaqsado dhacdooyinka shilalka hay-adda laanqeyrta cas ee dalka ee kenya red cross ayaa dhankeeda u mahadcelisay shakhsiyaad samafalayaal ah iyo howlwadeennada gaadiidka gurmadka deg dega oo arrintan ka qayb qaatay hay-adda ayaa intaasi ku dartay inay xarunta isbitaalka degmada saamburu ee kwale ku diyaarisay qayb gaar ah oo loogu talagalay inay caawimaad iyo talasiin maskaxeed ka helaan dadka ay saamaynta ka soo gaartay shilka iyo eheladooda adeegga qaran ee booliiska n p s ayaa sheegay in beriis kontrabaan ah lagu qabtay ismaamulka laamu saraakiisha booliiska ee ku sugan barkontaroolka waddada ndewu ayaa halkaasi ku qabtay baabuur xamuul gaariga ayaa siday laba boqol iyo konton kiish oo ah beriis looga sheekiyey inuu kontrabaan yahay badeecadan ayaa la geeyey saldhigga booliiska hindi waxaana hadda socdo baaritaano dheeraad ah wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan iminkana dhankaasi iyo dhadhaab qaar ka mid ah haweenka waxbartay iyo kuwa aan wax baran ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan xirfadda cilaansaarka ama qurxinta dumarka wakiil wareedka warbaahinta star ee deegaanka dhadhaab maxamed baaruud xuseen oo warbixinta noo soo diray ayay uga warrameen howlaha ay qabtaan waxa ay dhaqaale ahaan uga dhigan tahay iyo caqabadaha shaqo ee ay la kulmaan xirfadda qurxinta dumarka cillaanka iyo naqshadaynta ayay noloshooda ku maareeyeen qaar badan oo kamid a dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab riyaaq bile maxamuud waxaan ahay gabdhaha ganacsada xerada qaxootiga xagadeera saaluun iga furan marna waxaan ahay macalimad oo barta gabdhaha xirfada anaan soo bartay cillaanka meekabka xirfadaha oo iskugu dhex jiraan misdheheenin heer intaa la ega ka gaaraysaa mise maalin baa macalin noqonaysaa riyaaq bile maxamuud waxay kamid tahay gabdhaha ka shaqeeya saaluunka iyo qurxinta dumarka hami iyo hadaf umaan lahan maalin un baan ku dhiirada inaan iska barto alxamdulilah ilaahi wuu ii fududeeyey waan iska bartay saaluun baan furtay anna waxaan hadda sii baraa gabdhaha aan awoodin inay qarashaadka iska bixiyaan waan iskaga tabarucaa arday badanoo soo saara way jiraan qaarkood saaluumay furteen haddo maasha allah ayagaaba isku filanbo qaar kaleetana xaafaday ku shaqaystaan qaarna anigay bay ila shaqeeyaan qaarka ugu firfircoonaa walaahi hadda saddex saddex galaas camal aa baxda galaas lix iyo toban gabdhood toban iyo toddoba gabdhood aa halka galaasba baxda saddex taara maana baxda hadda aaday u badan yihiin xisaabin kari maana fursadu maanan helin hay-ad inay igu qarsh garayso anaa jaabkayga iskaaga bixiye gabdhahaana ka barta oo qarashaadka jaabkaygu ahaa haddana gabdhaha qaaran awoodinaa jiro hay-adda wax yaroo kooban bay iska soo qaadataa hadda ay wax bartaa hay-adda naftarkeeda gabdhay noo keentahay wax u barnaa sidoo kale waa macalimad waxbarta hablaha kale sanadkii hore camal hadda gabdhay noo keentay waa un wax barnay way baxeen galaaskaas gabdhaha kaleeto xaafadaha iska joogeen hay-adda soo qaadano lasoo qorino ayagana way noo imaadaanoo tii wax awoodeen way iska bixisa tii aan wax awoodina wan barnaa oo iskugu dhex jiraan gabadha waa inay hami leedahay horta hami haddee leedahay qofka markuu hami leehay wax walba uu baran karaa haddase hami lahayn maanta wax ma baran karta heerna isma gaarsiin qaab iska ayay kusoo baratay cillaanka galaasna umaysan gelin waxayna sharxaysaa horumarkay xirfadeeda ku gaartay waxaan baraa gabdhaha cillaanka waan baraa meekabka sidoo kaleeto sida gabdhaha loo dhaqo tinta sida loo dabo aga badan iskugu dhex jira waan baraa inta saaluun maanta ugu bixi karaa la dhihi karo gabadh aroosad haddii loo keeno ay hagaajin karaan inta waan baraa kama hagrado intaan aqaanani dhaqaalaha koo iyo toban qof aa guuri ku wada nool nahay koo iyo tobankan alxamdulilah koo iyo tobankaasaan ku maareeyaa wixii iga soo galo adii bilooyinka kugu horeeya markaas saaluun aa furanaysid shanta bilo u horeysa adiga inaa ismaaraysa loo baahan yahay bikoos kasta ma laha dadna ma helaysid hore kagama baranayaan shantaas bilood wixii ka dambeeyo aa wixii kaasoo galayaan aa arkaysaa walaahi maalintii anaan cilaan baranaye maan islehin hor sida hore usoo sheegaba macalimidaa noqonaya oo saaliin weyna intaa furtaa dhex fadhiisanaysaa faadumo cadow qaasin waxay ku faraxsan tahay shaqadeeda cillaansaarka oo ay ku maarayso nolosha qoyskeeda sheed waxweynay ka bedeshe waxweynoo zaa'id ay ka bedeshe waxaan ku bogaadinayaa bulshada xagadheer ku nool gabdhaha aan xaafadaha iska joogaan in ay bartaan xirfadda saaluunka gacanta lagu shaqaysanaayo waa mid oo noloshooda wax ka bedelayso ma adka way fudud wax kasta waa barashada qofka ku xiran imoo qofka qofkuu leeyahy hadafka uu leeyahy hamigu asaga ku jiro qoys iyo walaal iyo ehel taydana ku taakuleeya mugdiga galeyd nolosha haddii aan baran lahayn waxay uga duwan tahay waa xirfad fudud oo la ha yeeshee waxaa jira caqabado mararka qaar dabar ku ah shaqada riyaaqa iyo xirfadleyda dumarka ee xeryaha dabcan meeshan qaxooti waay magaalo maaha magaalada hadday tahay maanta inta annaga ku haysan daa magaalo ku haysan lahayn milyaneero ahaan lahayn qaxooti maadaama ay tahay oonan lahayn habeen camal hadda magaalooyinka markay gabdhaha awtina iska aadaan xalfaday aadaan meykabkay marsaa meeshan shaqadeeda labiy tobankay ku eg tahay oo in loo aroos un la galbinaa maahan mar marwan shaqo iska jirin oo laiska la furaayo oo laiska xiraayaa jirto sas tahna waan u dhabar adeegay shariifa sheekh aadan buulow oo kamid a dumarka bartay cillaanka ayaa faahfaahisay shaqadeeda saaluunka waxaan ku shaqaystaa xilfadda cillaantaarka saaluunka loo yaqaano waxaan ugu shaqaystaa qaab oo xaafadda saaluunna magaalada hadda waan ku leeyahay xaafaddana wixii ii baahada waan uga maraya haa gabdhaha camal nimanka qurbijoogta ay qabaan camal markay nimanka wada imaanayaan way ii imaadaan waan u marayaa waxaan ku maarayaa laba cunug noloshayda waxay u anfacday maadaama aan cillaanka hor u bartay marka hore isbedel weynaa ka dhacay maadaama aan cillaanka bartay saaluunka marka waxyaalo badana isbedela axado ibraahim fayow in ka badan shan iyo toban sano ayay kusoo guda jirtay qurxinta dumarka waxayna xustay qaar kamid a caqabadaha wajahay intay shaqadan ku guda jirtay walaa xifradan mar hore ayaan ku jiray dhowr shan iyo toban sano meelahaas waan ku jiraa ilmaha iskaaga korsadaa marka dhib fara badanna wuu leeyahay cilaanka cilaanka horta shaqaho iska fudud waaye laakiin waxaa jira marmar ino oo jirkaaga xataa uu maxaale kiimikada inay ku dhibto sidoo kale indhaa xasaasiya kaagaleyso jirka sidoo kaleete hadda waana shaqadii aananka barano waaye maasha allah laakiin ilmaha iskaa korsaa marna waan helna marna waan waynaa laakiin waa shaqo iska fudud oo maasha allah oho ilmaha lagu korsan karo waa gabdhahan ayaa ku booriyay dumarka inay shaqaystaan bartaana xirfadaha qaybahooda kala duwan gabdhaha fadhiga intay ka kacaan cilaanka bartaan meekabka bartaan ay isku maareeyaan noloshooda heer dad badan baa ku imaanaya sida maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
wuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed baaruud xuseen oo warkaasi dhadhaab nooga soo diray weli waxaad degeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qeybta wararka kenya ayaana ku guda jiraa wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka suusan khumija wafula ayaa dadweynaha ku boorisay in iyadoo ay qaar ka mid ah u dabaaldegayaan ciidda krismas in ay ku dadaalaan nadaafadda waxay sheegtay in nadaafadda oo mudnaanta koowaad la siiyo ay ka hortag u noqonaysaa cudurrada ka dhasha biyaha iyo cuntooyinka aan nadiifka ahayn bayaan ay wasiiraddu soo saartay ay ku sheegtay inay laga maarmaan tahay in gacmaha loo dhaqdo sida habboon ugu yaraan labaatan ilbiriqsi iyadoo la isticmaalayo biyo iyo saabuun sidoo kale wasiiradda ayaa ku baaqday in cuntada si fiican loo kariyo oona la daboolo waxay hoose ka xariiqday inay caafimaadka qofka muhiim u tahay inuu qaato cunno nafaqaysan oo isku dheelitiran suusan wafula naqumiija ayaa ku celcelisay in cid kasta ay mas-uuliyad shakhsiyadeed ka saaran tahay nadaafadda si bulshada aynan saamayn u soo gaarin guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa e e c c ayaa faahfaahin ka bixiyey baaritaano uu wado oo ka dhanaa saraakiisha golaha hoose ismaamulka bihiga tani ayaa timi kadib markii mas-uuliyiinta ismaamulkaasi oo uu horkacaya guddoomiyaha golaha hoose ee bihiga christopher omulele ay e a c c ku dhaliileen howlgal ay fulisay guddiga ayaa sheegay in howlgalka uu ku saabsanaa fadeexad ah in karaaniga golaha iyo agaasimaha waaxda maaliyadda lagu tuunsan yahay in ay musuq maasuqeen in ka badan saddex boqol oo milyan oo shilin dhanka kale guddiga e a c c ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay maamul aan iraade maamulaha deegaanka nyandarwa subcounty joseph kamau gadenge waxaa loo haystaa in uu laba qof oo ka mid ah howlwadeenada xarumaha lagu caweeyey uu ka dalbaday in ay siiyaan laaluush dhan afartan kun oo shilin si uu u wareejiyo agab uu gacanta uga dhigay iyadoo lagu jiro xilli fasaxeedka krismas ayaa waxaa dhanka kale socda olole ballaaran oo lagu xaqiijinaya badqabka la xiriira isticmaalka waddooyinka ololahan ayaa xoogga lagu saarayaa marinka waqooyi ee northern corridor ee isku xira dalalka bariga afrika sida kenya uganda tanzania ruwanda iyo burundi khadkan ayaa meelaha uu maro waxaa ka mid ah nairobi mombasa nakuru eldoret malaba jinja kampala ilaa iyo kasese oo ka tirsan galbeedka uganda ujeeddada laga leeyahay ololahan oo ay iska kaashanayaan maamulka qaran ee gaadiidka n t s a iyo isku xirka aqoon-yahanada ka tala bixiya arrimaha maskaxeed ee c p s ayaa ah in la yareeyo shilalka waddooyinka oo kordho xilligan oo kale dadka ayaa lagu wacyigelinayaa inay ilaaliyaan xeerarka u degsan isticmaalka waddooyinka sida in marka ay waddada gudbayaan ay adeegsadaan meelaha loogu talagalay ee la calaamadeeyey iskuduwaha c p s hodari wagala ayaa sheegay in sidoo kale ay doonayaan in la kordhiyo wacyiga ku aadan xeerka qaran ee maaraynta xawaaraha baabuurta iyo xoojinta wadashaqaynta daneeyayaasha kala duwan ee howlaha gaadiidka wuxuu xusay in meelaha qaar oo aynan waddooyinka wanaagsanayn iyo baabuurta oo si xowli ah loo kaxeeyo in bil gudaheeda ay shilal ugu dhinteen in ka badan soddon ruux isku xirka c p s ayaa laga soo ceegtay in tirada dadka ku dhinta shilalka ka dhaco waddooyinka waaweyn ee dalka ay sare u sii kacaysay tan iyo bilowgii sanadkan dhowaan ay ahayd markii wasaaradda gaadiidka ee dalka ay warbixin ku sheegtay in sanadkan gudaha kenya ay shilal ugu dhinteen in ka badan saddex kun iyo sagaal boqol oo qof saddex bilood ka hor ay ahayd markii warbixinta daraasaad ay sameeyeen macadka khayraadka adduunka ee world resources institute iyo bangiga adduunka ee walbank lagu sheegay in sanad kasta ay shilal ku dhintaan qiyaastii hal dhibic shan laba shan milyan oo qof halka malaayiin kalena ay ku dhaawacmaan inta aanan u gudbin dhanka wajeer shirkadda adeega korontada dalka ee kenya power ayaa shaaca ka qaaday meelo dhowra oo ka tirsan ismaamulka kisumu oo ay maanta korontada ka maqan tahay ciladan ayaa soo bilaabatay abaare sagaalkii subaxnimo waxayna shirkaddu sheegtay in ciladan ay jiri doonto ilaa iyo sagaalka iyo barka fiidnimo ee caawa bayaanka kenya power waxaa ku cad in goobahan ay ka mid yihiin nguru transport shirkadda soo saarta sokorta iyo kibos shuga kisumu concrete shirkadda abisinia company iyo aagaga u dhow iminkana dhankaasi wajeer sagaal caruur oo agoommo ah ayaa nolol adag ku wajahaya ismaamulka wajeer iyagoo u baahan in loo gargaaro cabdiraxmaan mucaawiye ayaa noo warramaya
fiican tahay magacaa siyaam sihaamayo siyaam cabdicali kusimariga taa haa haddee taa kama quraacteen maya quraac lama karnin miya maya maxaan idin keenaa maxaa u baahan tahay ba?
raashin yaa raashin raashiin laydin kariyaa xaafadda raashiin ma yaal miya maya ayaba anaa idin keena insha allah maanta waxaan ku sugannahay mid ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer gaar ahaan xaafadda waagberi ee bariga ismaamulka wajeer waxaan la joognaa caruurtan agoonta ah oo sagaal ka kooban isugu jira wiilal iyo gabdho ah waxaa u yar gabadhan yar ee saddex sanno jirka ah hooyada dhashay caruurtani aan waraysanay waxay inooga warbixisay inaysan tabar u laadahay ama ay haynin caruurta waxay u karsato waaga baryo qada qura casho hadday wakhti u hesho wakhti kaleo meesho maadaama ay tahay hooyo caruur la daalaadhacaysa agooma ah oo aysan wax dhaqaalahan haysanin caruurtan yaryar ead arkaysaan oo aanan saaka qoraacanin haddana aysan waxba haysanin oo ay sugayaan in ummadda dariska ah waxay u soo dhiibaan oo keliya ay cunaan waa caloolxuma waxaan ummadda islaamka ah si naxariis leh uga codsanaynaa saqiirahan yaryarka ah inaynu u naxariisanno maadaama nebigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ha loo naxariisto agoonta walaalayaal waxaan rabaa ugu horeyn si naxariis leh inaan ugu gurmanno qoyskan agoonta ah oo ku dhowaad laba sano aabbahood aasan yahay aabbahood markii uu noolaa isaga ayaa isaga xamaalan jiray oo ilmihiisa qutulyoonka u soo dhicin jiray balse maanta aabbahood waa uu ka hooseeyaa ehel iyo qaraabo kale oo maanta garab u ahna ma haystaan oo aanan ahayn ummadda muxsiniinta muslimiinta ee soomaaliyeed ee qeyrka jecel hooyada dhashay carruurta agoonta ah waxay la ilmaynaysaa xanuun haayo duruuf hayso iyo baahida meesha ka jirto waayo sagaal cunugoo caruur agoon ah qof haysta saaka oo aanan dab u shidin qadana sugayso aanan u haynin cashana warkeedaba iska da waa xanuun aad u weyn maama magacaaga saddexaad haboon xasan badayo
bal noga warbixi caruurtaada waa imse sagaalwa sagaal aabbahood meeqaasan u aasan yahay
sanadii bar ilmaha aabbahood muxuu qaban jiray qofoondiyasahay hayo ma qaflal mowt buu ku dhintay ma xanuunsanaa waa xanuunsanay hayo keliyaa laga dhaqi keliyaha laga dhaqaaya allah u naxariisto waa ducaynaynaa marka ka waran nolosha qoyskii marka nolosha waan iska rafaadsan waxaasuun qaraabo ay noo garatay noo keentay mawy wax weyn ma haysan sax ilmaha aabbahood wax xoolo uu ka dhintay maya xoolo ma qabo sax maxaad marka ka codsanaysaa ummadda muslimka ah ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel maxaad ka codsanaysaa maxaana kuugu daran hadda in lagu keeno waxaan ka codsanaya ma muslimiinta iisoo gargaaraan oo waxay haayaan ugu dhaamaan ay iisoo dhiibaan maxaa kuugu daran hadda in waxa ay cunaan un ilmaha ilmaha waxay cunaan aa kuugu daran Mhm. iyo fiis oo akhriskooda meeqaa secondary kugu jirta saddex sax wax fiis ah kaaga bixiyo lacagta iskuulka wax kaa bixiyo maya Waa- muslimiinta waxaan ka codsanaya inay wax- waxay ugu dhaamaan ay ugu soo caawiyaan dugsiyaa lagu saaciideeyaa dugsiyaal laba dugsi iyo saddex dugsi ay ku kala juraan oo lagu kala saaciideeyaan ayaa lagu kala saaciideeyaa shilin lama weydiiye sida aabood u dhintay aabood nin in badan jirinaay oo wax badan intiiba ayb aybi joogaan ayba ayba nimanka ilmaha tacbaan ahaayeen isagooba nool maxaa yeele keliyaha laga dhaqay muddo qariibo saddex afar shan sana ah keliyaha laga dhaqay markii dambana uu soo xalay cishaha intii loodi cishaha kusoo dukadayaa qaflad loogu imaaday haddana iyo tii rabbi u imaaday wax qaraabo ah oo ama adeer oo hadda u dhow oo war haysta oo xataa haba yaraabe uyu ku dhaama ma laha waxaan ka codsanaynaa ilmahan midda ugu horeysa soomaalida waxay dhahdeen falleerta midda salka iyo midda ishiyaa lagaa goyn aan fadhiistay midda salka iyo gooya dhahday wax walba fadhiga waa cuntadii cunaayeenoo dabka loogshidaya daaba la waayay waa dhib ay leedahay ina midda ugu horeysa cuntadii ay qaraabada inta muxsiniinta wax bixin oo muslinka ah cuntadii ay ugu deeqaan oo ilaahay aas kaalmeey intii muxsiniinta wax bixin jirtay ilaahay ay ugu deeqaan oo salka horta dhulka dhigtaan aan midda koobaad aan leeyahay cuntadaa ugu daran maxaa yeelay soomaalida waxay dhihi jirtay laba tala too hunguri dhaa tii kalena raacay wixii la cunay waa hunguri in guriga hadee la waayo dhibaata ay leedahay markaan ilmihii waxay cunaan xataa ha yaraatay male inta yaa ahey yay ku noolaayeen wixii ku soo xigay iskuol fees ninkii qaraabo oo muxsin oo wax kale heli kara in iskuol fees laga bixiyay haddaba cid allaala cidii doonayso hooyadani caruurta agoonta ee sagaalka haysato inay garab siiso waxa aad kala xiriiri kartaan nambarka ah eber toddoba sagaal sagaal hal labo saddex siddeed lix sagaal zero seven nine nine one two three eight six nine
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
iminkan soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay dib u dhiska waddada laamiga isku xirta isgoyska kaaraan ilaa argada liido ee degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan taasoo qayb ka ah barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal doolar dhagaxdhigga wadadan oo noqonaysa wadadii shan tobnaad ee uu dhagaxdhigo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho muddada sanadka iyo bilooyinka ah ee uu xafiiska joogo ayaa waxa ay door muhiima ka qaadanaysaa fududeynta isku socodka bulshada ku nool gobolka banaadir iyo dalxiiska xeebta liida ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha degmada kaaraan kusimaha gudoomiyaha degmada cabdicasiis iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo hadal kooban halkaasi ka jeediyey ayaa yidhi waa waddo halbowle u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka ah intaba xiriirisana sanca ilaa iyo liido oo laba waddo ah waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo maanta sidaanay u muuqataa biritana inay iyadoo si kale u muuqato inaan xalka ka jarna haddii ilaah yidhaahdo sidaas si la mid ah dawladdu waxay mas-uulka ka ahaaday hadday qurxiso dadkana waxaa la rabaa waxay leeyihin inay qurxsadaan guryaha laamiga saaran oo burbursan ama rinjiga ka kacay ama aad iyo aad u fool xun waxaan rabnaa dadka guryahooda inay qurxsadaan annaga laamiga inaan qurxinnaa nagala rabaa idinkana guryihiina qurxsada ciddaan gurigeeda inay qurxsato awood weysana waa loo qurxinaa waana waana lagula xisaabtamayaa
codka gudoomiyaha gobolka banaadir haddii aan intaasi uga gudbooli waxaad degeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka soomaaliya ayaana ku guda jirnaa hay-adda taya dhowrka qaranka soomaaliyeed ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan wadatashi ah oo looga hadlayey shuruucda siyaasadda taya dhowrka badeecadaha la geliyo gudaha soomaaliya ujeedka kulanka ayaa ahaa xaqiijinta tayada iyo faa'iidada ay badeecooyinkan u leeyihiin bulshada soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday hay-adda taya dhowrka qaranka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ee qeybaheeda kala duwan matalayay hay-adda tawfiiq al khayriya oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee jubbaland ayaa deeq raashiina u qeybisay boqolaal qoysa oo barakacyaal ah madaxa mashaariicda ee hay-adda tawfiiq maxamed cabdulaahi cabdi ayaa sheegay in gargaarkan loo qeybiyey ilaa iyo shan boqol konton iyo shan qoys oo ay xaaladooda nololeed liidato wasaaradda gargaarka iyo maareynta jubbaland iyo hay-adda dibudejinta iyo maaraynta qaxootiga jubbaland dhammaan in alla intii gacan ka gaysatay iyo intii ka qayb qaadatay in deeqdan ay hay-adda tawfiiq maanta soo gaadhsiiso shanta boqol iyo kontonka qoys konton iyo shanta qoys ee soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadihii in alla intii ka qayb qaadatay yaan u mahad celinaynaa intaa kadib hay-adda namaa ee waddanka kuweyt oo runtii dadaal fara badan ku bixinaysa inay ka qayb qaadato dibudejinta iyo deeqgaadhsiinta barakacyaasheenna ama ha noqdeen kuwo ku soo barakacay biyihii hadda iyo fatahaadihii ama ha noqdeen kuwii abaarihii ku soo barakacee qoladaas oo ay ka go'an tahay madarasooyin maraakiis islaami ah waxa la wixii gargaarhee bini'aadamnimo la samayn karo inay sameeyaan ballan qaadayna
iyagana ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha ku abaalmariyo oo ha ka abaalmariyo waxa ay noo keeneen ee khayrka iyo gargaarka ah
dhanka kale waxaa deeqdan ee hay-addu gaarsiisay barakacyaasha ka mahadceliyey guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedkaasi waxaan goobjoog ka nahay oonu munaasabadan u joognaa qaybin musaacada ka timid ee musaacado la siinhayo dadkii ay biyuhu iyo fatahaaduhu iyo roobabku ay saameeyeen kusoo barakacay taasoo la siinhayo shan boqol iyo konton iyo shan qoys raashin dhammaystiran raashinkaas waxaa ku deeqday oo fulinaysa hay-adda towfiiq alkhayriya aad baanu hay-addaas ugu mahadcelinaynaa wakhtigan munaasabka ah aadka ay baahida u jirtay dadka ay caawinaysa iyo gargaarka iyo dadaalka ay bixisay waxaa caawa dabkoodu shidmaya oo gaajadii ka baxaya oo noolaanhaya dad aad fara badan shan boqol iyo konton iyo shan qoys waxaa kaloo si gaar ugu mahadcelinaynaa hay-adda mashruucan soo tamwiilaysa ee nama alkhayriya ee kuwait oo iyaduna runtii mashruuca tamwiilisay lacagtiisa bixisay una eegmatay inay towfiiq u fuliso aad iyo aad baan u bogaadinaynaa jumcadii towfiiq dadaalkeeda ay bixinaysa ee faraha badan halkan cisho dhawatay imaatay dhibaatada ka jirtay aragtay way asas garaysay kabacdi directive ka yimid dowladda wasaaradda ee gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo komishinka qaxootiga waanu mahadcelinaynaa horena raashin bay intaasoo jir usoo bixiyeen maantana buulaguduud baanu joognaa ayagoo ka jawaabaya baahidii meesha ka jirta iyo farti loogu fiiqilayay halkaas nimanyo dhib badan baa ka jira gaadha maanta waxaan u wada joognaa dhammaanteen in aan siino shan boqol iyo konton iyo shan qoys oo dadka aad ugu liitay ahaa ee ee buluguduud deganaa area buluguduud deganaa dadkaas waa dad go-doon ku jiray maalin dhexdaas xoogaa raashin yaraan u keennay een, iyo hadda raashinkan moogiye cid kaloo raashin u keentay ama soo gaadha ma lahaynoo biyihii iyo buudooyinka xirxirnaabaa dhibaatada u keentay waxaana si gaara ugu mahadcelinayaa hay-adda jukri oo aad iyo aad uga warhaysay kana warqabto shaqadana ayada ay leedahay in ay maaragtay dadkan ay kala saarto ee dadka dhibaataysan iyo dadka sii kala xisan culayska badanna ayada uu ku dhacayo Een, khaasatan een, guddoomiye ku-xigeenka oo hadda inala joogo oo sida fiilka uu tikhnikal ahaan u soo galo shaqadana uu ugu dhex jiro oo ay u dheer tahay in maaragtay ay shaqada ee, gacantiisa inta badan uu ku qabto aad iyo aad baan maxamed kaaga mahadcelinayaa guddoomiye Een, waxaan baaq dheer u jeedinayaa hay-adda towfiiq iyo kuwait dhammaan cidda fanka ka helaysa iyo hay-adaha kale ee samafalkaba waxaan u mahadcelinayaa maadaama la joogo wakhtigii hadda biyaha ay sii laabanayeen dadkaana ay go'doon ay ku jireen aana doonayno inaan ku dhiiragelinno inay beerahooda tabcadaan ooy dib ugu laabtaan waxaa loo baahan yahay inta beeraha ay tabcanayaan in maadaama intaa hadda labada bilood ay go'doonka ku jireen haddana saddex bilood oo kale inta fasalka ka soo ga'ayo waxa weeye waxay u baahan yihiin gacanqabsi waxaan markaa aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa oo baaqna idinkugu jeedinayaa in aad maaragtay raashinada een, aad dadkan aad gacan libaax leh ka qaadataan sida hadda aad uga qaadateen aad labalabaataan dadaalkiina Een, dadka soomaaliyeed ayna dhegaysanaya ee hadda aan la joogno waxaan ku boorinayaa maadaama biyihii dhibaatada ay keeneen uu ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo keenay haddana ilaahay inaga qaaday waxaan odhanayaa inaan beerihii tabcanno annagana aan ku dhiiragelinno abuurkii aan siinno een, la garab istaagno waxyaalahay u baahan yihiin ayagana ay ka go'naato inay beeraha tabcadaan
inta aanan dhanka caalamka u gudbin wararka ka imaanaya koonfurta gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamada dowladda kuwa daraawiisha galmudug oo kaashanaya ciidamada deegaanka howlgallo ay ka sameeyeen koonfurta mudug inay kula wareegeen deegaanka baraak ismaaciil oo muddo toban sano ay alsa- al-shabaab ku sugnaayeen sida laga soo xigtay wasiirka warfaafinta maamulka galmudug abshir cabdi shiiqo wuxuu intaasi ku daray in howlgalkaasi lagu dilay labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab ugu dambeyntii sarkaal ka mid ahaa howlwadeennada qaramada midoobey ayaa lagu soo warramaya in lagu dilay duqeymaha israa'iil ee ka wada gudaha khaza isaama al muqraabi oo konton iyo lix sano jir ahaa ayaa la shaqaynayay barnaamijka horumarka ee qaramada midoobey ee u n d p muddo soddon sano ayuu ka mid ahaa shaqaalaha hay-addan wararka intaasi ku daraya in weerarada lagu dilay in ka badan toddobaatan ka mid ah xubnaha qoyska sarkaalkan dadka la dilay waxaa ka mid ah xaaskiisa iyo carruurtiisa agaasimaha guud hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros odonom ayaa u tacsiyadeeyey qoyska ehelada iyo asxaabta sarkaalka qaramada midoobey ee lagu dilay duqeymaha israa'iil waxa uu ku baaqay xabajoojin deg deg ah inay ka dhaqangasho khaza isagoo sheegay inay qalad tahay in la bartilmaamaysado shaqaalaha hay-adaha samafalka tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkan waxaa weerarada israa'iil ee khaza lagu dilay boqol soddon iyo lix ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay